إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkii idaacaddii islaamiga ee alfurqaan qarax xooggan ayaa lagu weeraray guri uu magaalada beledweyne ka degganaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ka fuliyey toddoba saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee ka hoos shaqeeya qaraxyo xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xukun xadusina ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada qoryoolay ee wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay danaha yuhuudda ka leeyihiin xidhiirhka ay la yeelanayaan xukaamta carbeed meydka ganacsade ay dileen ciidamada bangaraaf ayaa lagu aasay deegaanka leego ee shabeellaha hoose dowro iyo kulan lagu xalliyey khilaaf ka dhex jiray jufa ka tirsan beesha gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan dowladda imaaraadka carabta ayaa taangiyo iyo hub casri ah ku wareejisay maleeshiyaadka khaliifa xaftar iyo dowladda armeniya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahayeen qodobadii warkii idaacaddii islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran qarax xooggan ayaa lagu weeraray guri uu magaalada beledweyne ka degganaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo isugu jira weeraro toos ah iyo sidoo kale qaraxyo xooggan oo lagu weeraray goobo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeenna soomaaliya qaar ka mida howlgallada oo ahaa qaraxyo xooggan ayaa lala barti tilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka iyo mas-uul ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne ee gobolka hiiraan qarax ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu weeraray guri uu magaalada ka degganaa xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale qarax xooggan oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka jaamacadda ummadda ayaa lala beegsaday isbaaro ay halkaasi ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar toos ah ka fuliyey gudaha magaalada muqdisho kaasoo ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana kaabiga ku haya xerada maslax ee magaalada muqdisho iska hor imaadyo kooban kadib waxaa goobta isaga firxaday ciidamada dowladda federaalka waxaana halkaasi lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay mid kale dhanka kale ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ka fuliyey toddoba saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobollada dalka weeraro culus oo ka dhacay gobolka jubbada hoose ayaa habeenkii xalay lagu weeraray ciidamada shisheeye ee kenya iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland kuwaasoo si gaara kaga dhacay degmada afmadow iyo sidoo kale deegaanada baarsan guuni kulbiyow iyo kudha oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sidoo kale dagaallo xoogan oo ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha hoose ayaa lagu weeraray ciidamada shisheeye uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka goobaha ay ka dhaceen dagaalada waxaa ka mid ah degmooyinka awdheegle beledweyne iyo sidoo kale deegaanada namber lixdan iyo sabiid oo dhammaantood ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellaha hoose isku soo wada duuba howlgalladan oo idil ayaa dhaliyey khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeenna soomaaliya iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha xukun xaddu zina ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada qoryoolaya ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose maxamed muudey ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xukunkan oo ahaa mid xaduzina ah ayaa waxay maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooley ee wilaayada shabeellaha hoose ku fulisay laba ruux oo kala ahaa rag iyo dumar labadan ruux ee ay maxkamaddu xukunka ku filisay ayaa ku kacay fal sino ah iyada oona lagu dhuftay min boqol karbaash maadaama aysan soo marin wax guur ah fagaaraha uu xukunkani ka dhacayay ayaa waxaa soo buux dhaafiyey dad badan kuwaas oo u soo daawasho tegay xukunka maxkamadda islaamiga ah ee degmada qoryooley dhowaan ayay ahayd markii xukun xadu sariqa ah ee ku dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana xuduudda allaah oo la fuliyo ay keensatay in bulshadu ay ku naaloodaan amni iyo barwaaqo diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay danaha yahuudda ka leeyihiin xiriirka ay la yeelanayaan xukaamta carbeed warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadlaha ah ayaa maanta looga hadlay xiriirka dhex maray qaar ka mid ah xukaamta carbeed iyo maamulka yahuudda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa dalalka carbeed ku qasbaya in ay xiriir toos ah la samaystaan maamulka yahuudda waxaan ilaa iyo hadda aqbalay oo arrinkaasi ku dhaqaaqay imaaraadka carabta iyo baxrayn iyadoo sacuudiga cumaan iyo dalal kalena carabka lagu hayo inay raacaan dowladahaasi oo ay cilaamiyaan xiriirka ay la leeyihiin maamulka yahuudda marka laga yimaado dalalka baxrayn iyo sacuudiga ayaa suldaan maxamed garyare waxa uu carabka ku dhuftay in waddamo kale oo carbeed ay la dhacsan yihiin in xiriir toos ah lala yeesho yahuudda waxaa kaloo jira dalal badan oo carab ah oo iyagu runtii isu taagay ama oo arka mid saxa inay caadiyeeyaan heshiiska lala galayo yahuudda oon laga dhigin wax qariib ah ama aan lala yaabin cumaan waxay u taanadaysay oo soo dhaweyshay imaaraatul carab iyo baxrain heshiiska ay shaaciyeen oo dubnatic tiska ama xiriirka dubnaasiyad ay la gaareen israa'iil muddo dhow oo aan sidaa u fogeyn maxay tahay danaha yahuuddu ay ka leeyihiin iclaaminta xiriirka kala dhexeeya waddamada carabta su-aashaasi waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka lagu dhex weydiiyey suldaan maxamed garyare dana badan bay yahuuddu leedahay midna waa mid ayada rabto midna waa mid iska nejira oo ilaahi subxana wa tacala ugu talagalay oo markay aragto suurat alxujuraat iyo axaadiista rasuulka waxaa cad in nimanku lagu soo ururayo meeshii lagu layn lahaa dhulkan islaamka ah taas waa mid midna waa siyaasiyiin iyago aaminsan yihiin oo waxay doonayaan inay khaybar iyo ardulxijaas iyo dhulkii ay sheegan jireen ay dib ugu noqdaan marka waa laba arrimood oo iskeenaya taasi waa danaha ugu weyn oo ay leedahay leedahay xiriirka carabta inaan maarata loo arag cadow oo lasoo dhowey dhulka ay degaan oo dhulkan haddii ay xoog ku degaan kan dhaqaale iyo maarata soo dhoweyn iyo darisnimo ay ku degaan waana meesha aakhirka insha allah subxaana watacaala u ballan qaaday lagu leyn lahaa dad badan oo muslimiin ah ayaa si weyn kaga dhiidhiyey in xiriir toos ah lala yeesho maamulka yahuudda oo dhibaatooyin ku haya dadka muslimiinta ah ee falastiiniyiinta sacuudiga dhowaan waxaa booqday ra-iisul wasaaraha yahuudda iyo madaxa muusaad waxaana uu helinayay wufuud ka socotay maraykanka iyagoo kulamo la yeeshay maamulka ala sacuud meydka ganacsade ay dileen ciidamada bangaraf ayaa lagu aasay deegaanka leego ee shabeellaha hoose warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya mahad cubayd ciidamada bangaraaf oo ah koox gaar ah oo uu maraykanku tababaray kuna ugaarsado ayaa nin ganacsade dukaanla ah ku dilay tuulada laago ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askartan ayaa ninka ganacsadaha ah dhaawac u geystay ka hor inta aysan dilin waxayna horay u qaateen dhaawiciisa iyagoo ugu dambayntii dilay meydkiisana hawdka ku tuuray waraysi aynu la yeelanay eheladiisa ayay ku sheegayaan qaabka ay u dileen ciidamada bangaraaf ninkan shacabka ah haddii ay la soo baxeen ninkay kolle meesha yaro idinkahay ay xabad yar ugu dhufteen dhaawac saa'idee markaas ma aheen waa soo baxeen ninkii waxay ku tuureen meel biri weyne iyo meesha la yidhaahda madax madoori meel ka dhexaysa oo wada raf oo juq eh ay ninka ku dileen ma garat waa miyid garaaceen afar xabo rasaasa madaxa iyo dhuunta iyo gacanta ugu taaleen ma garat ninkiina halkaas ay ku dileen ninkii waa tuureen annaga ha waxba ma ogayn nimankii xeraday la aadi jireen awal beenay xerada la aadan la aheeday mar dambaa baabuurre niman mootaaliya oo socday meyidka meesha ka sheegeen ma garat meyidkii oo meeshii yeelaa la soo qaaday meyidkii aan hadda dul taagannahay waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey mid ka mid ah ehelada sababta ay askartan u dileen ninkan ganacsadaha ah wuxuuna yidhi walaal garan ma hayna waa dhibaato shacibka ay ku hayaan maalin walbana waa dhacdaa dhibaato shacibka isku dhex jiro waaya dowladna ma aha dowlad ka hadlaysana ma lahan dowlad xadadaysana ma ahan shaadka dawlid ay ku gabbanayiin dowlad ahaan ay kugu soo baxayiin markaad aragta dad shacibka jecla iska dhigayiin dadkana waa ay laaynayiin guryahooda ay ugu galaayiin dadka waxay cudurdaar ugu dhigeen walaal shabaab baan raadinaynaa ma garan shabaabna ma raadiyana ma arkaan waxay shabaabkana uma tagaane waxay laayaan shacab walaal ninkaas nin shacab oo caan oo leega laga yaqaanaas ahay nin ganacsata waaye dukaan leey waaye nin walaal oo islaamaas ahay gacanka gar daranaa dishi ugu dambayntii waxay ku baaqeen ehelada ninkan ganacsadaha ah in wax laga qabto ciidamada sida wuxuushnimada ah u dilaya dadka shacabka ah nin walba waa iska soo qabsanayan shabaab waxay leeyihiin nininkaas inaad nagala qabto oo ummadda qaban karto oy sal kuleeyihiin hadday dawlad tahayna nagala qabtaan rabnaa ninkan gurigiisaa looga dhacay gurigiisaa looga dhacay caddaymo badanaa u haynaa ummadda waxa ku dhegaysanaya oo hadda ku maqlaaya waa diyaabi ummadda meesha tuurin waa rebiri weyne waaye waa leego waaye waa ummad islaam oo badanaa iskugu imaaday been ay sheegeen waana arrinta ay ku martiisoodaan oo dadka ay ku baabi'iyaan oo dadka ku fiyaaseeyaan oo dadka ay dhiigooda ku qariyaan waaye marka waxaa ka cabanaynaa dhibaatadaas inaa nagala qabto ilaahay baa horta u sheeganaynaa ilaah allaan u sheeganaynaa allaan u sheeganaynaa ciidamada bangaraaf ayaa ah askar uu maraykanku soo barbaariyey una tababaray sida dadka shacabka ah loo xasuuqo wuxuuna dilkan imaanayaa xilli toddobaadkan gudihiisa laba iyo toban askari looga diray agagaarka bilidoogle halka ay hadda ninkan ku dileen ayaana ah meel aan sidaas uga sii fogeyn goobtii ciidamada looga laayay wuxuuna gumaadkan ay geysteen u muuqdaa mid aargoosi ah mana ahan markii ugu horraysay oo ay dad shacab ah ku direen gobolka shabeellaha hoose dowre iyo kulan lagu xaliyey khilaaf ka dhex jiray jufa ka tirsan beesha gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdisamed cabdulaahi munaasabadan oo gunaanad u ahayd kulan iyo dowro muhiim ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo waxgaradka jufada caafi oo ka tirsan beesha gaaljecel ayaa waxay ka dhacday deegaanka booco ee dhaca bariga gobolka hiiraan ku dhowaad muddo toban cisho ah ayay socdeen dowlada iyo kulanka iyadoona waxgaradka jufada caafi ay dowlada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah dowladda ayaa waxaa barbar socday kulamo muhiim ah oo wilaayada ay ku xalisay khilaaf ka dhexeeya beesha jufada caafi waxaana ugu dambeyntii laga soo saaray qodobo wax ku ool ah culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo sidoo kale nabadoonada beeshaas ayaa kalimaad ka jeediyey munaasabadii gunaanadka u ahayd kulanka iyo dowladda waxaana ugu horeyntii halkaas laga akhriyey qodobadii ka soo baxay kulanka kow waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii khilaafaad ahaa ee ka dhexeeyey qoys iyo qofba laba si gaar ah waxaa heshiis loo dhex dhigay jufada bucul geedow saddex diyadii soddonka halaad ahayd ee laga rabay reer maandey waxaa laga bixiyey lix halaad iyo hal saddex loo dhigay laba meelood inta dhiman waxaa lagu dhiibayaa muddo konton maalmood ah afar diyadii labaatanka halaad ahayd ee gabadha waxaa dhiibaya reer bucul intaas kadib nabadoon macalin xundow oo ah nabadoonka guud ee jufada caafi islamarkaana ka tirsan beesha gaaljecel ayaa ka hadlay meesha wuxuuna sheegay inay dhaqangelin doonaan qodobadii kasoo baxay kulanka sidoo kalena ay qayb libaax leh ka qaadanayaan halganka ka socda soomaaliya ee lagula jiro shisheeyaha dalka kusoo duulay howshaas ayadeena maanta ka bacdi waxaanu ballan oon isku ognahay inay gaalada aan dhabar ka jibin sidii qabiilada u wala dagaalami jirne si kallama jabbaarkeed gaal islaamkaba geelala dagaalamayay waxaa waaye janna lama helaynin maalaa burburi jiri naaraa lagu geli jiri haddaanne wax dagaal oo janna lagu helaa gaal dalkiis oo janna lagu helaa adduunya aqaraba in hadda ka bacdi dhinaca oo warqadda loo qori jiray in dhinaca loo gudiye qaabkii loo qori jira qaabka loo qor qaabka gaalada loo jeesta kuwa nala dhashi oo isku abtirsanayna oo lale hebel waaba hebel aaba dhaliya saas gaal u noqona waxaas inay jireen waa laga tirtiri ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed waa ugaaska guud ee beesha gaaljecel isna kelimada yuu halkaa ka jeediyey wuxuuna la dardaarmay beesha caafi nabadoonadeeda waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala kana wax hadlaynayo iyo odayga ku garab siinayo danteenna waxay ku jirtaa marka jazaakum allahu khayran in maarag gacmahan isqabsano wallaahi tuma wala hal doona isla saaranahay maanta miisaalkii nabiga sal slam oo sheegay aan wadanahay doon kor iyo hoos maaragtay ayaan ka wada saaranahay nimiyow aan isu sabarno waxa ma ogtahay maalin walba xumaanta ehela sheegayo iyo dhibta dhacays waa wax ma ogtahay aan ku filannahay inteennaan ilaahay ka baqo waxa aan ku ballannay ee aan ku heshiinay ee aan saxiixannay ee maaragtay aan isku oynay hanaga hirgalaan ilaahay ka baqo gabagabadii waxaa halkaas kelimad ka jeediyey sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan shiikhu wuxuu nabadoonada jufada kula dardaarmay in khilaafaadkaas oo kala dhexgala ay ku xalliyaan shareecada islaamka sidoo kalena ay adeecaan nabadoonadooda waxyaabaha yararkoo soo dhex galo dadnimaa la isaga xalliya wilaayadiin islaamigaha idin taagan ilaahay dartiiba idinla taagan tahay dan idankama leh intaan waxaa la idinla marayo waa hagaagiinna iyo toosnaantiinna adduunkiinna iyo aakhiradiinna labadaba in idin ficnaadaan waxaan rabnaa deegaankiinna inuu noqdo deegaan diimeed wixii idan ka xumaado soo celiya nabadoonnada u soo celiya maamulkiinna degmadeenna beledweyne u soo celiya kuwa luuqjeelow jooga u celiya oo heerka tuulo ah ugaaskiinna waca nabadoonka cifaaf waca kii sadiiq waca waxaad tihiin dowlad baa ilaha idinka dhigay qodobkaa waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya wixii dhexdeenna soo galo shareecadeenna inaan la aadno soo sax ma aha cadowga dhagarihiisana inaan ka digtoonaano kulamada kuwan la midka ah ayaa had iyo jeer ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah dhowaan ayay ahayd markii kan mid la mid ah uu ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug kaasoo lagu xaliyey khilaaf soo kala dhex galay jufo ka tirsan beesha cir halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dowladda imaaraadka carabta ayaa taangiye iyo hub casri ah ku wareejisay maleeshiyaadka khaliifa xaftar iyo dowladda armeniya imaaraadka carabta oo ka mid a wadamada sida aadka ah u taageera maleeshiyaadka khaliifa xaftar ayaa saanad iyo hub kala duwan oo muhiim ah waxay ku wareejisay khaliifa xaftar iyo ciidamadiisa sida ay baahinayaan warbaahinta caalamiga ah hubka ay imaaraadka ku wareejisay khaliifa xaftar ayaa ah taangiyo gaaraya konton taangi oo ay ka soo iibsatay waddanka belarusiya waxaana noocyadoodu yihiin taangiyada t lixdan iyo labo iyo t toddobaatan iyo labo waxay sidoo kale dowladda armeniya ku wareejisay taangiyo gaaraya saddex boqol oo taangi si ay ugu kaashato dagaalkii ay ku guuldareysatay ee ay la gashay adarbijan dowladda imaaraadka carabta waxaa hubkan u soo iibiyey oo ay u martay shirkad lagu magacaabo goldaren international waxaana ay muujinaysaa arrintan sida ay imaaraadka uga go-an tahay inay taageerto dowlad weliba iyo koox weliba iyadoo u adeegsanaysa hadba sida ay uga fog yihiin diinta islaamka shirikadda ay adeegsatay imaaraadka carabta si ay ugu soo iibiso hubkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in diyaarado kala duwan ay ka dalbatay dowladaha baraaziil iyo ruushka inay ka iibiyaan si loo gaarsiiyo khaliifa xaftar waxaana qandaraaskaas oo idil bixinaya dowladda imaaraadka carabta warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa